xildhibaan saadaq oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ilaa iyo hadda ay wax jawaab ah ka bixin la-dahay qaraxii lala beegsaday ciidamadii ay qoranaysay ee lagu beegsaday xerada damaanyo ee ku taalla degmada hodan ee magaalada muqdisho xildhibaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka xitaa aysan ka tacsiinin askarta lagaga laayay qaraxaasi isagoona geesta kale tilmaamay in ay xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh ay ka dhimatay dhanka cadaaladda meesha soomaaliya ay ka dhimatay waa garsoorka shalay ayaa ugu dambaysay dhibaatooyinkii ka dhacay xerada damaanyo dhallinyarada naga geeriyootay inaanan dowladdana ka tacsiinin dadka marka meelaha ay ka dhimatay waa garsoorka soomaaliya qaraxaan oo mas-uuliyaddiisu sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ku leeday xubno badan oo qoranayay in ay ka mid noqdaan ciidamada dowladda federaalka